xilli abaar ba-an oo dadkii iyo duunyadiba saameysay ee ka jirta gebi ahaanba dalka soomaaliya ayaa haddana gobolka gadow waxa uu ka mid yahay gobolada dalka soomaaliya sida daran ay abaartu u saameysay halkan waa deegaanka najax oo dhanka koonfureed kaga beegan ku dhowaad shan kilomitir degmada beled xaawo ee gobolka gada soomaaliya waxaa ka jira abaar daran oo xoolihii ay dhammaanayaan maxamuud aadan cabdi guddoomiye ku-xigeenka deegaanka najax iyo weliba bulshada deegaankaasi kusoo qaxday ee abaarta kasoo hayaamtay ayaa warbaahinta istaa uga waramay abaarta iyo weliba saameynta ay ku yeelato waxaan joogaa tuulada najax waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka tuulada najax dad fara badan oo soo barakacay baa meeshaan degan dad hore oo sii deganaana waa jireen marka markay saas tahay waxaa weeye abaaro fara badan oo ba-an baa meeshaan ka jira duunyadii hadday ari ahayd iyo hadday lo ahayd waa dhammaatay dadka unbaa hadda hadda alla kugu diidaya wuxuu marayaa geeri kala dirir xanuuno fara badan baa caradan ka jiro ilmaha hadda alla kugu diin shuban baa ku dhacay dadkii malaariya iyo dhakafiifa iskaga dhufatay wax ilaah awurtoo lagu daaweeya ama gargaar eh ama hadda alla kugu diidan hay-adaha dawliga ama internationalka waxaan ka helna ma jiraan oon fara badan waa iska jiraa ma haysan kareeto ma haysan dad luhakadhahi lubtiska kooyaan irsaagdoro rafaad oon biilaan ilaahay marshi ah walidhimideena walgudfaylilaa gelima ah dhibaato manin yar hatana madinta koynina walaalahaana islaanka walakutuugama walkala hanin dirsi ma jiraan abaartani oo saddexdii sane lasoo dhaafay soo noqnoqotay ayaysan weli bulshada ka soo kaban waana mid bulshada aada u saamaysay xoolihiina ay ka dhammaanayaan maxamuud maxamed sheekh maxamed alfagar warbaahinta sita deegaanka najax ee koonfurta degmada beled xaawo